قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري waxay yidhaahdeen ugama aanu bixin ballankii aan kula gallay ikhyaarkayaga waxaase nala saaray culaysyo ka mida alaab reer fircoon isku qorxin jireen waxaa horay loo amray inay soo qaataan waxyaalihii ay isku qorxin jireen dadkii masar ee dahabka ahaa markaasuu wuxuu amray assaamiri inay ku tuuraan dahabka dab si ay uga sameeyaan sanam leh muuqaal dibi oo kale markaasay dabkii ku tuureen saamirina ku tuuray sidoo kale iyo carro uu ka soo qaaday raadka faraskii jibriil oo uu arkay markaasaa waxaa ka soo baxay sanam muuqaal dibi leh ay ilmihii israa'iil qaarkood caabudeen saamiri wuxuu ahaa munaafiq ku dhex jiray ilmihii israa'iil oo u horseeday sanam caabudka markaas baan ku tuurnay dabka sidaasuuna u tuuray assaamiri